فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysiida oo wakhtigan oo kale ad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada hadduu allah qadaro caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah kolayo shisheeye caddaan ah oo maanta qaraxyo lagula beegsaday meel u dhow degmada awdhiigle ee shabeellaha hoose iyo gaari beeba ah oo lagu gubay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo safarka ku wehlinayey waxaad dhegaysan doontaan faahfaahin ku aadan qaraxaas iyo askar ku dhimatay magaalada muqdisho waxaa caawa lagu dilay askari dharacad ah oo ka tirsan b sta dowladda federaalka xaafadii lagu dilay iyo ciddii ka dambaysay dilkiisa warar ku aadan ayaad maqli doontaan faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo weerar dhabagal ah oo maanta ciidamada maamulka hirshabeelle loogu dhigay duleedka magaalada beledweyne ee hiiraan tafaasiil ku aadan ayaad maqli doontaan khilaaf iyo kala shaki soo kala dhex galay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka iyo sarkaalkii u xil saarnaa la dagaalanka suufiyada waxaa ka jira in xafiiska ra-iisul wasaaraha uu qabanqaabinayo sidii uu xilka uga qaadi lahaa sarkaalkan waxaad dhegaysan doontaan warkaas iyo warar kale oo la xidhiira madaxda ugu sarraysa maamulka suufiyada oo u baxsaday dhanka magaalada garoowe ee maamulka puntland wararkaas ayaad caawa barnaamijka ku dhagaysan doontaan qofkii ugu horreeyey ee soomaali ah ayaa laga helay cudurka koronafirus xilli uu ku sugnaa dalka ingiriiska iyadoona dhanka kale ay sii kordhayaan ameerikaanka u dhimanaya cudurkan oo ka dilaacay gudaha waddankooda wararkii ugu dambeeyey gobollo ka tirsan maraykanka oo lagu soo rogay xaalad deg deg ah ayaad caawa barnaamijka ku dhagaysan doontaan dadweynaha ku xidhan fariimaha moobeelka oo idaacadda alfurqaan ku dirto wararka oo aad u soo badanaya iyagoona fikirkooda ka dhiibtay islamarkaana si aad ah u soo dhoweeyey aara ay ka dhiibteen ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa waxaa barnaamijka qayb ka noqon doona qaybtii labaad ee munaasabadii ka dhacday qaybo ka mida walaayadii islaamiga ah ee baayo bakool taas oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab heshiis taariikhi ah ku dhex dhigtay beelaha garre iyo eelay codad uu ku jiro waaliga walaayadii islaamiga ah ee baayo bakool ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas ayaad ku dhagaysan doontaan ee u diyaargarooba isagoo faahfaahsan إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag kuu soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysyada oo dhammaystiran kolonyo shisheeye caddaan ah ayaa maanta qarax lagula beegsaday meel u dhow degmada awdhiigle ee shabeellaha hoose wararka laga helayo degmada awdhiigle ee shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in maanta guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qarax culus la beegsadeen kolayo shisheeye caddaan ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka qaraxii lala beegsaday kolonyadan caddaanka ayaa wuxuu haleelay gaari beeba ah oo ay wateen ciidamada dowladda federaalka gaarigan beebaha ah ayaa gebi ahaanba burburay waxaana lagu soo waramayaa inay ku dhinteen ilaa lix askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo gaariga saarnaa ciidamadan ayaa horkacaya kolonyadan shisheeyaha caddaanka ah taas ayaana sababtay in qaraxa uu haleelo khasaaraha dhimashada ee soo gaaray askarta dowladda federaalka markii laga soo tago waxaa kaloo jira dhaawacyo badan oo soo gaaray shabeellaha hoose wuxuu ka mid yahay gobollada inta badan lagu beegsado ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duuliyey sidoo kale kuwa dowladda federaalka ah ee la shaqeeya shisheeyaha qaraxan lala beegsaday shisheeyahana caddaanka ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo maanta degmada awdhiigle ee shabeellaha hoose ay ciidamada shisheeye geeyeen guddoomiyaha halkaas dowladda federaalka ah ugu magacaaban ninka lagu magacaabo ibraahim aadan najax inkastoo aan la ogeyn inuu ka mid ahaa kolonyadii maanta qarax lala beegsaday haddana degmadaas waxaa maanta geeyey ciidamo ka tirsan kuwa uganda هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت
waa hagaag magaalada muqdisho waxaa caawa lagu dilay askari ka tirsan ciidamada b sta dowladda federaalka kaasoo dhar cad ahaa kooxu hubaysan ayaa caawa howlgalay ka fuliyeen xaafadda kaawgoday oo ka tirsan degmada dharkeelney ee magaalada muqdisho waxa ay ku dileen askarigan oo ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka kuwaas oo loo yaqaano biesta howlgalka lagu beegsaday askarigan dharcadka ah ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo xalay qaraxi kala duwan oo ka kala dhacay muqdisho iyo duleedkeeda khasaare lagu gaarsiiyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ألامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
qeybaha hore ee barnaamijka dhow waxa wareysiyada ayaan dhegaystayaal isla marayna markaana hiiraan faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa weerar dhabagal ah oo maanta ciidamo ka tirsan maamulka hiirshabelle loogu dhigay duleedka magaalada beledweyne iyo hiiraan kaminkan ayaa ka dhacay deegaan galbeedka kaga beegan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana lagu soo waramayaa in weerarkaas oo ay geysteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dileen hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka hiirshabelle halka sidoo kale saddex askari ay si xun ugu dhaawacmeen waxaana uu kaminkan ku soo aadaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay gootada madaaficda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay duqeyn ku asqeeyeen saldhig ciidamada jabuuti ay ku leeyihiin degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhow xawaraysyada qaybihiisa horena waan ku guda jirnaa waxaan idiin soo wadnaa qodob ku saabsan khilaaf iyo kala shaki soo dhex galay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka iyo sidoo kale sarkaalkii ka tirsanaa dowladda federaalka oo u xil saarnaa la dagaalanka suufiyada balse markaan aynu aadno dhanka iyo waddamada caalamka qofkii ugu horeeyey oo soomaali ah ayaa laga helay cudurka coronavirus xili uu ku sugnaa dalka ingiriiska iyadoona dhanka kale ay sii kordheen ameerikaanka u dhimanaya cudurkan oo ka dilaacay waddankooda haddii aynu ku horumarno qofka soomaalida ah ee laga helay cudurka coronavirus waxa uu ku sugnaa waddanka ingiriiska ruuxan u dhashay waddanka soomaaliya ayaa waxaa lagu soo waramayaa in cudurkan uu haleelay kadib markii uu gaari tagsi ah kusoo qaaday haweeney u dhalatay dalka sbain waxaana uu kasoo qaaday mid ka mid a garoomada waddankaas haweeneydan ayaan la ogeyn halka ay ka baxday waxaana ruuxan soomaalida ah uu ku shaqaysanayay tagsiga la geeyey meel karantiil ah iyadoona xukuumadda ingiriiska ay shaaca ka qaaday baaritaan ay ku sameeyeen inay ku ogaadeen in ruuxan soomaaliga ah uu ku dhacay cudurka coronavirus halka sida rasmiga ah ee qofkan cudurkan kala yimid lama garanayo balse waxaa loo badinayaa inuu ka qaaday haweeneydii uu gaariga tagsiga ah kusoo qaaday taasoo u dhalatay dalka sbain haddii aynu aadno dhanka iyo maraykanka tirada cudurka coronavirus ee u geeriyootay dalka maraykanka ayaa maalintii arbacadii ee shalay waxa ay gaartay koob iyo toban qof iyadoona kiisas cusub oo cudurkan ah laga diiwaangeliyey magaalooyin ay ka mid tahay new york iyo sidoo kale los angeles saraakiisha caafimaadka ee maraykanka ayaa waxa ay sheegeen in ruux ameerikaana uu da-ah uu ku dhintay gobolka california kadib markii cudurkan uu haleelay waxaana ay ku sheegeen dhimashadii ugu horreysay ee la xiriirta cudurka coronavirus taasoo ka dhacda meel ka baxsan gobolka washington ee maraykanka halkaas oo horaantii bishan ay ugu geeriyoodeen wax ka badan toban qof oo ameerikaan ah uu ku dhacay cudurka coronavirus guddoomiyaha gobolka california u qaabilsan maraykanka ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku dhawaaqay in gobolkaas uu geliyay xaalad deg deg ah kadib markii konton iyo saddex qof oo ku sugan gobolkaas laga helay cudurka coronavirus magaalooyin ka tirsan gobolka washington ayaa waxay naqdeen meelaha ugu badan ee uu ka dilaacay cudurkan coronavirus halkaas ayna ku sugan yihiin dadka ugu badan ee ameerikaanka ah ee uu ku dhacay cudurkan فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhowxa wareysyada qeybihiisa horena weli waan ku guda jirnaa weli waxaa idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin khilaaf iyo kala shaki soo kala dhexgalay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xasan cali khayr iyo sidoo kale sarkaalkii u xil saarnaa la dagaalanka maamulka suufiyada balse markaan aynu aadno dhanka iyo walaayadii islaamiga ah ee baaye bakool intiina iyo xalayna la socotay waxaan barnaamijka dhowxa wareysyada ku baahinay munaasabad ballaaran oo ka dhacday qeybo ka mid a walaayadii islaamiga ah ee baaye bakool taas oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay heshiis taariikhi ah ku dhex dhigtay beelaha garra iyo eelay xalay waxaad dhegaysateen suldaanka guud ee beesha eelay iyo sidoo kale waaliga walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose codod ay ku jiraan caawana waxaad ku soo dhowaataan waaliga walaayadii islaamiga ah ee baya bakool sheekh cabdulaahi macalin geedow oo ka mid ahaa dadkii ka hadlaya munaasabadaas بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد السلام إلهي سبحانه وتعالى يا مهد نغانا كلون كاسي خير كان وافجي الحمد لله ثم الحمد لله ee walaagi wanaag hayay meelo ka dhiyay ee odayaalka baryaawanbu tawjiihaadka ama meel raay muxaadaraadka socdeen oo diinta socotay kabacda islaaxga iyo wanaagga lihinkoyna nanii kor akhriyay odayaalkii la gadoomeen ilaahay baan ka mahadnagaan subxaana wa tacaala awoodana mahayna marka ilaahay baa subxaana wa tacaala mahaddaas iskale alxamdulilah yallina uma alxamdulilah ilaahay haddii unu ka mahadnagna ilaahayn shukriini may ballina marka ka fadaanay allah subxaana wa tacaala ani us marka nicmadaas iyo khayrkaas nin ziyaadi sidii us marka ballanqaaday la in shakartum la aziidanakum oo ilaahay subxaana wa tacaala haddiisan ilaahay ku shukriyada aanana siin ziyaadiyay yar marka maadaama alxamdulilah ilaahay arnay in mahadnagnay khayrkaas ay townaynle ilaahay inin ziyaadayo weydiisadaan ikhwaani jazaakum allahu khayran kolley dhowr qodob baan nanta ka arri doona arrintoomayo ahaa go-aamadii iyo qaraaraaday meelo ka dhiyeenoo dadkii guddigaha ay la diray oo isan goor dhiibateen oo walaayadii ka mid ataa xoogsheenna golihii noqobad ahaayey arrintaasay towleyen bahi walaagi khilaafkii isan i walaalogeyn oo marka mayl reer galay walaalanyosho reer eelay ama reer eelay iyo walaalanyosho reer gara dhax yaalay dhibkii walaagi go-aanka intaha ka bahay nin kelimadka aroon baahna arrinta kale ka daraw mayu ahaa marka mayl raayo isu maadaama meelo roogdano gogolada ka fadhiyay walaayadii martan hayteen yaan arrintaasi towna nin kelimadka aroon baahna qodobka kale mayba nagadee marka dardaaran iyo tawjiihaad unba kolle isku nagade haddii ilaahay subxana wa tacaala qadar ugu horeyn mayu linaa anoo walaayada islaamiga ba ibakool afje ka hadalaaw walaalka kolley wala yarnaaro lahay in ari oo ka saabsan marka mayl raay go-aamadaas iyo soo dhaweyntii iyo qaabshe walaayada islaamiga shabeellada hoose wafdiga ka socda us hogaamiye walaalka abu usama jazaahu llahu khayran usi kolley kalimaadkii beelle ka aadanayti ari may ballahaa ka walaayahaan marka haddii i ayin golihii nuqabada ee walaayada islaamiga baa ibakoolka koobnaay ama mayl raay shabeellada hoose ka socday iyo guddigii layandari marka mayl raay is heer walaayaad haay lamada walaaye ama heer muxaafadaad haay ama golihii nuqabada haay ama guddiyadii lamadii marka mayl raay beelad haay walaagii ho arageen walaayaadkii fiiriyeen golihii nuqabada fiiriyeen harakadii liin gudbiyey ha ka jibaabtay go-aamadii laysla deeri ka walaayahaan ha dhowaahiyaana boqolkiiba boqol walaagii kaalantaana noo ka aada oo tanfiidana diyaaraangeena arrintaasay tow marka insha allahu tacaala isagna waaba qaadana ilaahay mayba weydiisaane una isanba ilaahay nin inka kaalmay arrintaasaytow marka inay ogaataan oo iskala warqabna horta baahnay insha allahu tacaala qodobka lamaad marka mayu ahaa go-aanka hooba la deera lankoona ma isareen yow geeg hegaha martay maayo adagkiin roonta lankoona ma isareen waa dhini kale martay maayo dooley hooba la gala ma erteena gar lama qof makogosol siyaas lanlay hoogaha sidee u isareen marka kamahadsantiin ini marka ama siin qaraarado ama siin macaanado ini lamadin dhiniba qaadateen kama hasantiin jazaakum allahu khayran yasiin lana ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiin hasanaadka siin waala ini isan agbalaan marka intaasay towna kama hasantiin hasiin lana walaalaha marka oo qodobada hadha dhawaayey walaayaadka iyo kamid ayinoo dadkaan horahan sheegay ayina ilaahay subxaana wa tacaala waafajiyey kelimadii daawi ilaahay ka daray warkii walaalooga qaadadeen iyoona maylana jazaakum allahu khayran marka intaasay tow kabacda walaagii laka ballami may ballanaa oo go-aame oo walaalaha golaha nuqobadana akhriyeenoo walaalka walaayada shabeellada hoose mas-uulsheena hoogaha faahfaahiyey kor surumi walaylaka ballami marka lan welba in sidiska ilaaliyo ballanta la fuliyo arrintaasayta una dardaarmaan insha allahu tacaala arrinta kale marka mayu ahaa may ballina walaagii qoraal ahaan meelo linka akhriya mayba iska dayaan insha allahu tacaala golihii marka may la rahayo suldaanada meelon roogaan iyo marka mayl rahayo lanki hadda marka munaasab naga toba ini qoraal ahaan in siino fadaan maadaama hadda qoraalka la akhriya ay dheegaysan ini qoraal ahaan liin dhiibo lan welba marka soldaanshay liin dhiibo lanki markon lama beej inkweel hob usaron liin badiyo arrintaasay towna insha allahu tacaala on kolley islen haddii ilaahay subxana wa taala qadaro niin fududaayo mayba kale lenaa go-aamada hegshe markii aan walyarka nagada marka mayba la rahi deegaamadii waroogi hore qodanaayeen qodanaadayaan yalari dhowr waroodna hal baabiyo yalari madan go-aamada guutaan saasu hal qodob unbaa kolley marka iftiimii fatamayl kiyaabe hadhowdii ini warowga igodanayaha marka un wal fasahaysadii oo laarha ilaarho lamba makiinadiis halabooda hal iska ilaaliyay arrintaasaytow geegina malna in sheegna in ilaarho la kiyaaba war la weyneeyow malee ilaa maamulka meelo jira walaagi shabeellada hoose jiroona shabeellada hoose mas-uuliyiintii iyo ciddii khusayto la kala hadalaya wartii haytee weynaysada fada markii la aqbala kabacda bosh makiin isku socota haddii la araga wilaayada shabeellada hoose ma ogolaadaas reer baayi bokolna marka mayo ma ogolaadayan arrintaas marka arrin meelo taa luuman ah lan walba warti marka wal fasahay intii ara taasayto insha allahu tacaala waa marka inay un ka degahayn qodobka kale marka may waxaan ogaadaa dadka muslimiinta ah kolley maalintii siyeedka haytiya meelon lakoy ama todobadii qaar dadka qaar ka mid ah arrintaasayto intaasay eh haddii la bahow baabuur la qaado dadka qarashya haddii dadki bahaay meelasayto un bahaay qarashya in dadki inta roogi kolley hog adaaseen hog udadaaseenba un kolley marka may waxaan islaamka siin maalgeliyaay dhiiggi shuhadada la siin maalgeliyaay ma ilaaro korahin dadkaasayda masaalida iyo oon qarashbi hogaadeen kooya laaro jiray sida gabaa'ilka loo alahay inta badan marka nimiya waxsaanka islaamka geegi siin galay hilmaanteen ogaada dantiinga laga shaqeeyahay walal shalbeeddaadayahay dhiigin waayo xoolaga islaamka oo ummado dhan siin dhahay ayaa la siinsiyahay marka arrintaasi towna in isan an hilmaagna arrintaasi towna kolley insha allahu tacaala arrin lahay qodobka kale marka may waa ilaahay subxaana wa taala angmahadnagneen ilaahay hal angmahadnagooy ilaahay subxaana wa tacaala un kolley angmahadnagneen dhibaatada hanay wajahanaayt ilaahay noo noo kagaabiyay meelung masaalixii la qaadaday walaagi wanaag meelunka dhiina marka fulintii lan walba in diyaar garoobo waqtiyada marka laka ballami qaarna may laka yaaba ha saddex bilood waay qaarna marka may laka yaaba ha bil waay qaarna may laka yaaba ha todoba bilood niyata qaarna maxkamada un kolley liin dib dhikay waa dadkii dhaawacgahay xoolagii oo kalena saas oo kale un kolley inay isku fududaato laka yaaba lamada malaq iskala wada halaadno walfudud nagda walaagi hoolagii hadda dhaawacgahayaan la jeeda intaba marka in la ilaaliyo macnaha dhan walba hadhow marka lankii birshaylaku kooya way lahow qodobka kale ka daraana marka may waa inta la rooga odayaala la ii dhibaatada inta badan jirta marka may wahan warkilaara intalelaka kubuuga laku jeelta leh ini indhiin marka lan walba liqaad in isu qabdo beele lanka inkahoosey jufud inkahoosey ini isu deersi marka diyaalika man halka cambayina wayaaha man haya cambayina hadhow go'aamada iyo digmiinyada sida ada naftaa maamulkaada ka jirta iyo kiin fududaaya hadhow maayana makiin sheegna awsama doon dadkama deersine meelibiraysada war kuna sheega hadhow kiin fududaada marka laakiin haddii aadan deersin langeedas ma le hadhow marka arrintaasay towna insha allahu tacaala intaasay towalena qodobka kale inka dambeehiyo marka mayo waqtiga dheeraday jilsadana ka daaytana marka maylena walaagi duldulaal aysa dalaanta karaa lahaada oo marka mayo hanis do-aynen oo dadkun dad awlaadin ew dad marka shaqada isan qobada lahaytan siinka kaalmay lahayahaayan dadki daadu weynaayay cadowga geegil xisaabta ma lahaya meeluun fadhiya waa awlaadyar roorahayta marka marka arrintaasaytow yeehna insha allahu tacaala odayaalka laynka baahanya inay shaqadaasaytow qabadaana dadkun siin caawi lahay marka maadaama saas ita walaagii kufaakaca ee la daraamay marka ama hadallada xanafta la daraamay karaa lahaada yaa insha allahu tacaala yaa siin lana qodobka kale marka may ahan gaali dagaalka la jira sida hadda la sheegay tusaalooyin laha qaadaday qoryoole iyo may laha qaadaday buurha kaba intaasaytow leybma ee wadamadii muslimiinta guud ahaan la haysada gaar ahaan magaalooyinka ugu weyneeno soomaaliya aan kolley geeg la haysad magaalmadaada iyo inkaweynta magaalooyinkii dheefta lahaayay ama mayrla raayigeega maraakiib laka adeegdayo badda ka hirinayeen dhangan la qaadaday marka arrintaasaytown in laku baraarugsanaado cadowga marka hindho la eediyo maskaxdan iyo murugan iyo maalkan aan iska jeyna marka in cadowga hegshawn marka hoolasaytow ka qayb qaadano kana ina insha allahu tacaala aan kolley baraarujin lahayn qodobkan ka dambeey may waha meelung iyo kulunkunka bacda marka insha allahu tacaala walay farsame waa goonisheewa guud ahaan markan kulankan intaasay tooninka agi ilaahay subxaana wa tacaala maba weydiisadaane biasmaa'ihi lhusnaa sifaatihi ula ini markamay oo walay hadda lis arri wal hanii nagada nagan yaa ilaahay subxaana wa tacaala yaa weydiisadaan usi markamay oo ha haddii isu shay doon kun fayakuun ah marka ilaahay subxaana wa tacaala weydiisadaan walaalayaalow marka higa lima taquuluuna maa laa tafcaluuna hal iska ilaaliyay marka insha allahu tacaala kulankaanna saasan inka hirin walaagi xanaf aho hegii hegaayba una inka horreyna ilaahay subxaana wa tacaala inka tawba sheegna isagna marka ilaahay nagada hegii hegaaba marka insha allah walaalnima iyo marka waalidnimo iyo derisnimo iyo muslimnimo arrintaasay towna insha allahu tacaala lena dadka marka muslimiinta ah qofku hadduu un kulley walaalaha kana nagaayana oo lankilandile ama lankaha waciidkaha ka orori iyo an kulley galanta buslaha may ballimid eh lanka kelimad us afjiha kabata umad isa ugdadowto ama iska dil yalimid waay marka qowlan wa ficlan wa ogda qofka qowl iyo ficil hadalku adah koo bahaa iyo marka mayo inin aab weelan ee jira oo ka helaagsamaas marka maanaa ummadna iska baabi'iyaas marka arrintaasay towna insha allahu tacaala walay ballan qaadnayna noocaas nagdeen walaagay meeluna ka shal qaadayna ahani naganay waana fasaxa guuda saasay towliinay ilaahay subxaana watacaala hanin wada fududaayo naysiba intaasa kelimadaan ha koobaan wabilahi towfiiq wasala allaahuma wasalam wbaaraka calaa nabiyina moxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin asalaamu calaykum waraxmatullah intaas kadib waxaa munaasabadda ka hadlay suldaanka beesha gare suldaan cabdulaahi بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني في الله أولا ilaahay absadiisaas isdardaaragnaa ilaahay caza wajalla in unka absanaay iyo dardaarno ah tan kale wixii waa oo laad akhriyey in ilka akhriyo waad maqlaan lisiin walaayaadka khayr alla siiyo waa dadaaleen juhdi bihiyeen oo dadkan islaamka ay dhiigkiisa ay ka badbaadiyeen sidii dhiigkooda ay ka badbaadin lahaayeen ayaa ka shaqeeyeen ilaahayna waa u suurtageliyey qaabilsaneey ayaa wah oo lama qabiil oo si dhiikood ka kala baadbaadlaya darteed ayaantan duurkan uu shira wixii rafaada iyo wixii ma isaamareen ilaahay lasu sheeqadin ilaahay miisaankood aakhira lagu kabo waa laa khayra fi kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaahin bayna annaas islah bayna naas ayaa ka shireen ilaahay ililahagay wahaas uu tuuqay inay miisaanoo tasanaad ilaahay uu kabay tan kale wixii salshiidiyo ta'siir ha ahaato war cusub in la qolay awalkeed baan itiitinay awalkeed walaayadun dhahdhown war cusub misal qod karar lanu dhahay marka eela i karan dadkan hud ogaalma ayaa in oo war ga-angeed tan kanskoosto kan kanskoosta ayaa loo qaba gud haqiiq raadin ayaa la uteeyey in iyo hab ishiisine kal dheer yihiinoo dhahdood dhulkal ka shiro ay kala dekan yihiin asal arka wasal haqiijii guddigii la diray aad baa wasaa u suubay wax oo meel shaka ay masaa ka tabi wasaa yaqiini walaayad go-aana ka tiirta lamba wahiis inuu siyaysadaay wax daman war daman dhul ulaasis dhul ulaasis usub ma ka filin dhul war kale in la qoday usub ma ka filin dhul horas waa qabaa in lagu walweyshaysadaay war cusub halqodno yaa walaayada go-aansaa ka teerta ciddii war cusub qotayn in shan qorosar ka qaaday tan hadla aad sheeqow go-aangaday waa qaadan un haddii ugaasee u nahay war alla warkii walaayadda saakabaha waa qaadan ama ta'siir ha ahaato ama war cusub ninkii qoday ha ahaato walaayadda dhulkan dowladdii maamulaalisa islaamku dowlada leeyaha dowladdii maamulaalisa waan amarkeeda salqaadadaa marka amarkeeda waa qaadan waxaa kale dheer meel laka dagaalanaya oo gaala in uu dagaalanay oo hadda afa barki u sheeday tabeesha raa horta kari elay haddii atiin tabeesha barki u sheetay raacad dad baa la dilaay thawaab laka halaalaya janna laka halaalaya dadkii dilaal suday dili gaalatan oo afrikaankan dhulkan dhowe gaalatan jareertan had in dharaarinhayo oo berwolka kaltibidi dadkan had bir oo tortorow maan usaa weerar maalbul usaa weeraraliso oo sal aruuriy maraykan iyo mahnaar isaa aruuriyaan rasuulkan sala allahu alayhi wasalam u soo hadhalana abrahatul ashram ninkii la dheh jira ayaa kacbada carabta soo hajisaay kaniisad u dhisa liire kaniisad usu dhis in kaniisad loo hajiyayaa go-aanka teere lan arab ayaa haar ka dhoobay leer dherafed ayaa wahaa yar kacbadiis tumiya ciidin baa ka heesadii marooda tumi lamug tumi saddex usa leeraay ayaa ka shirtay ciidin oo fara badan juhdi badana bihiyey waa ti us kacbada weerari aheed ilaahay in fiir wax buu lahayn ilaahay ummadan usii abuur mawta ilaahay ummadan gaalatan mahal maalan iskeel karaa ألم ترى كيف فعل ربك بأسقها بالفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل تي آيت naysaa ka degtay aheed oo shimbir ilaahaysaa ka toosiyey marooda iyona ciidin oo salaburi shimbir bis ay dhul dagaalan shimbir oo yar yar ay ilaahaysaa ka toosiyey ilaaha ka ilaahay ka baabi'ey rasuulkan dhalashadiis waxaa leeyahay konton bir baa ka dhimaneed maba dhalanaba dagaalkii maanaday ballaawada gaalada rasuulka ti us oo oo us aakharale uu ku huri aheed ama ku us afartan teere ayaa waxay kansalka dishiyi ilaa saddex sano markii dhoogo toban iyo saddex sano wixii ka- oo madiina usu haajiray amdakreeda dagaalkan laga fardiyeen la wiinaa baheeyba lan oo markan konton iyo waha marka sharo marka leedan leedan iyo saddex ka yimid inta umriga iska dhimaneed kasta ay dagaala ka khaatameysid gaalo u sal dagaalanay gaalo u sal jihaadaay mar idin u sidiraay mar idin u soo hogaamiyay ayaa ka yimid waayahay haddii nabagaan bakedayo unub raacnay nabaga in un raacnay di- sharaka kutubka ilaahi waasa ushi un nabaga diintiisa dishi un raacnay haddii unubs raacnay gaaladaysa dhul dagaalana milan islaam ay laa ilaaha illa allah muhammadu rasuulullah leh in dhul hokisid utusay dhul ilaahay ba iskale dhul lan leh bamala dhul dhul ilaaha kii fadiyi leh ilaaha kii dhulkan fadiyi dad dhul ma u weyniba lan meel usu yumaday meel la tugalayaa inta adduunkan dhowtay kul dhulaa ka dhaqashaysaa cid dhul weydi hadda meel mal u heli leh mal aragnaba ilaahay aradiis waa ardullaahi waasicatun ilaahay aradiis waasaw dhulkii hadda la darada dadkan hadda guddigan darada wixii isaa ka arkeen oo hadda isaa ka arkeen meel cariir ayoo ummad iska haysato cariir ay mabsal ka aragnab ummaddan in isdulmiya leysa ayaa sal arka lan walow si sheeqada kan dhulis si us- waa us u hoog lahay kanna kii dhulis us u hoog lahay guddigii khayr alaasio wixii usa xaqiijiyey walaayadda amarkeeda ay san hadla adoo dul aqriyow beeshe kare ani ugaas way nibada qaadan nibad yasaa qaada wixii walaayad amarkeed ay noogu waajiba saair in adeeyal qaatiina sifida intaas asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu gabagabadii suldaan ibraahim waa guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee shabeellaha hoose isna wuxuu ka mid ahaa dadkii ka hadlaya munaasabadaas ilaah baa mahadsan subxaanahu wa tacaala ee naga dhigay dad islaam ah na soo gaarsiiyeyna xilligan oo qiimaha leh ninkii janno raban ilaahay u soo dhoweeyey ninkii een asaga aan iska ilaawona dee dembigiisa isaga uu qaadanayo xaqiiqdii waxaan ku daalayno oo maanta aan u fadhinno waa shay aad iyo aad u khayr badan laakiin xilligan ma mudan yahay baa warka meesha yaalla ah allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay markuu ka hadlahayo qur'aan qabiilka yaa ayuha annaas inaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi ataqaakum ikhwaa waad dareemi kartaan allah subxaanahu wa tacaala markuu adduunka ina keenay ee qabiilna laga dhigay wixiina la dabadhigay waad ujeedaan kiina ugu khayrka badan waa mid idinku absida badan adinkina waxaa laydinku eh, laydinkugu sameeyey gebi ahaan aqoonsi besa laakiin waxaan u adoogsa- waxaan u adeegsanay wax aad iyo aad u xun oo qabiix ah oo in laga carara mudan ikhwaani marka haddii dowradii maanta ay ay dhammaatay dowradii maxaa ku soo kordhay ani ma sheegayo rag baa loo soo tala saaray sheegi doona insha allah waxa allaal wixii dowladda een, waseeya laakiin ani waxaan ka hadlayaa dadkan muslimiinta ah oo muslimkii sheeganaya haddana maanta isku dilahayo dhul ninkii taga aan ku noolaan karin bus iyo oon u dhimanaya oon iyo harada baa dilaya markaan imaanayni korkayni waxaa ka baxaya qaac markaan baxayni dad nool baan ahayn fakadaalika dadka anaga naga sii daran kor kor saarnaa busta saarnaa oo laba iyo tobankii maalintii la wareejinayo inta fiiri inta fiiri inta arag inta day inta war inta kadaa ku wareegaya ka waran ka daran waxaan idin leenaha ilaahaydan warta ka habsada qabiil soomaaliyeed oo maanta wilaayada islaamka ku nool ma jiro ilaa istiqraar iyo nabadu ku nool yahay ummadda ilaahay ka mid noqdo oo nabad iyo istiqraar iyo abti iyo eesin sidii ku noolaan jireen ku noolaada weligiin waa wada noolaan jirteen haddana wada noolaada maashalle ma dhalanina waxaan kaloo idin leeyahay haddii intaas qarash lidinku bixiyey intaa aayad lidinku akhriyey oo haddana huqanci weysaanoo wixii islaamka idin soo sheega aad intaad dhegaysataan aad qaadan weysaanna haddee waxaan isu sheegayna maaha iyo waxaan idinka sugayna toona maaha waxaan leeyahay marka ilaahay weyna waxay tahay laga cabsado oo ha la adeeco umarada oo ha la adeeco muslimiinta idinka idin hogaaminayo hogaanka ha la adeeco oo ha la adeeco ragga idinka aad hoos joogtaan raayada hoos joogtaan ha la adeeco oo ha la adliyo diinta islaamka ku dhaqmi ha lagu dhaqmo oo ha lagu daydo waxaan idin leenahay warka idinku bida- eh, ma badinayo wax soo khulaasaynaya in kastoo aan isleeyahay waktigu waa yaryahay laakiin waan sii waday hooga hoob walaalayaal beesha eelay iyo beesha gare deegaamanoodii deegaamadoodii ayaan tagnay meelaha ay degiinaa soo wada aragnay nalama tusin nin eelayo nin garaa tuuray u haysta warteeda iga kaca u dhahay nalama tusin gara iyo eelaha is haysta unbaa soo qoran gara iyo eelaha is haysta dhulkaan garaa leh dhulkaan eelayaa leh eelaha intuu jiraa gara wuxuu leeyahay een, ilaa iyo futubayd anaa jiro eelayna wuxuu leeyahay ilaa futubayd anaa jiro bis warka waa intaas khulaasiis nin nin eelayaa beertiisa iyo wartiisa ku haysta arki maysid ilaahayna qiyaamo su-aal badan buu idin weydiin doonaa odayaal waxaa jira warkaan markii gare iyo eela la yidhaahdo yayacsanaya waaqacii iyo doontii hore waa degtay sheekh waa shiiday doontii dulliga iyo daalimiinta ka shaqaynayeenoo dadka in laisku diro sidaa lacagta lagu qaato waa dhimatay doon waxaan saaranahay tawxiid ah ciddii ku qanacdan oo iskula noolaanaynaa ciddaan ku qanacsanayna way naga tegaysaa oo waddanka iskula noolaan mayno oo laba meel loo kala baxayba awalba muslim gaal lagu kala tago siday nimankii radidoo gaalada hor ordaya oo kale in annaga aysan raadino waa laga fiican yahay yaa la mashquulin baan leeyahay wilaayaadka ee labada gobol ee ku nool baay iyo shabeelle ummaddu ee maamulkiidaha yaa la mashquulin habaarkoodana wuu idin asiibaya haddii aadan ka harin xooluu ilaahay idin siiyey dad badan oo ilaahay idin siiyey dhul badan buu ilaahay idin siiyey deegaan badan baad haysataan wara aan gurayn oo fara badan baan aragnay oo yaala wamaca daalik nin kastaba wuxuu noqonayaa saas wuu karkarayaa markii biyaha la arkay nicmadii la arkay geeli aanis daadanaya biyaha meel walba ku jiraan geedaho dooga yeesheen nin walba qorigu soo gatay allah wuxuu leeyahay daraba allaahu mathalan qaryatan kaanat aaminatan mudma'ina ya'tihaa risquhaa ragadan min kulli makaan fakafarat biancami illaah faadaaqaha allahu libaas aljuuci waalkhawf haddii aad ku kibirteen geeri beerihii iyo nabaddii aad ku kibirteen allah wuu qaadanaya inuu qato waxba lama ah waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada haddii aa wilaayadiin assalamu calaykum الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhow xawareysiyada idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa waxaan idiin soo wadnaa dadweyne soomaaliyeed oo araa ka dhiibtay adeega fariimaha wararka oo ay alfurqaan moobilada ku dirto balse markaan aynu aadno dhanka iyo magaalada dhowsamareeb khilaaf iyo kala shaki ayaa soo kala dhexgalay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk iyo sarkaalkii u xilsaarnaa la dagaalanka maamulka suufiyada iyadoona dhanka kale magaalada dhuusamareeb ay ka baxsadeen madaxdii maamulka suufiyada ee dhowaan ay qabatay dowladda federaalka ah haddii aynu ku horumarno kala shakiga waxaa lagu soo waramayaa in xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xasan cali khayre uu qorsheynayo sidii uu xilka uga qaadi lahaa sarkaal lagu magacaabo mascuud maxamed warsame oo ahaa taliyihii dowladda federaalka u qaabilsanaa la dagaalanka maamulka suufiyada ee ka dhisnaa magaalada dhuusamareeb sarkaalkan ayaa sidoo kale wuxuu hore u ahaa taliyaha guud ee ciidamada maamulka suufiyada balse xiliyo dhexdaas ayaa waxa uu ku biiray ciidamada dowladda federaalk ah isagoona ka mid noqday ciidamo hoostaga wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka sarkaalkan ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu diiday amaro kulkulul oo kasoo baxay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka kaasoo sida ay sheegeen uu doonay ra-iisul wasaaraha inuu ku dhibaateeyo madaxda maamulka suufiyada maxamuud maxamed warsame oo hore usoo ahaa taliyaha guud ee maamulka suufiyada ayaa ka amar diiday hadalkan kasoo baxay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka waxaana gelinkii dambe ee maanta warar soo baxaya ay sheegayaan in magaalada dhuusamareeb ay ka baxsadeen madaxda maamulka suufiyada uu ka mid yahay madaxweynahooda kaas oo lagu magacaabo maxamed shaakir cali xasan waxaa sidoo kale la socday oo safarkiisa baxshasada ah ku weelinayay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dowladda federaalka nin lagu magacaabo cabdisamed macalin maxmuud iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug madaxdan maamulka suufiyada ah ee baxsaday ayaa waxaa lagu hayay dhismo ku yaala xaafadda dayax ee magaalada dhuusamareeb balse waa ay ka baxsadeen oo waxay gaareen magaalada garoobe ee caasimadda maamulka puntland halkaas oo hore ugu sugnaa hogaamiyaha guud ee maamulka suufiyada ninka lagu magacaabo macalin maxmuud
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan kuusii hiisiqaynaa dadweynaha ka faa'iidaysta adeega fariimaha oo ay moobilada wararka ugu dirtay idaacadda alfurqaan ayaa aad u soo badanaya iyadoona qaarkood dayaaradooda ka dhibteen waa kuwan ee kuu soo dhowaada aad iyo aad ah waxa waaye in, ah, fariimahan ah ugu faraxsannahay waxa waaye magacaygana waa jaamac waxaan ku suganahay gobolka shabeellaha dhexe fariimaha waxa waaye si aad iyo aad ay noogu soo dhacaan annagoo waxa waaye iska mashquulsan ama ahan waxa waaye ateenada ka maqan ayay noo soo dhacaan smxkaasna aad iyo aad aan ugu faraxsannahay idaacadduna waxa waaye maasha allah je- kheyr allah siiyo aad iyo aad ayna u mahadsan tahay xagga macluumaadka markii la yidhaahdo intaadan ku xirmin barnaamijkan sms-ka ama fariinta ee idaacadda islaamiga alfurqaan siday uu macluumaadka kuu soo gaaray iyo ka horsaa macluumaadka ka ahayd awal waxa waaye wax maba la la kala ogeyn ilaa waxa waaye idaacadda ama ag joogtid ama waxa waaye aad raadiya aad dhegaysatid idaacadda ka saarata maahane hadda waxa waaye adoo ama duur iska jooga ama xoolahaada la jooga ama waxa waaye magaalada iska yimid ama taleefa oo dansan yahay waxa waaye fariintii kuu soo dhece waxa waaye laba fark ayaa u dhexeeda fariimaha degdega oo sida degdega ay idaacaddu noogu samayda cabdi maxamed cali joogo shabeellada dhexe waxaa nooga sugan bashaarooyin badan iyo fariimo degdeg ahaynoo keento anagoo miyiga joogna baadiyaha joogna magaalada joogna meel walba taleefon ka sukow asiga bashqadiisa kusoo dhacaysaa caalamka meelashi ay joogaanba saas baa nooga sugan ka waran barnaamijkan sms-ka ama fariimaha ee idaacadda alfurqaan baahi intee la-eg ayay dadka u qabeen baahi aad iyo aad u weyn bay u qabeen macnaha m- marka hore dee dadku dad iska dhagaxiran bay ahaayeen aan macnaha bashqadaya waxba usoo dhaceen iminkana faa'iido weyn baa la joogaa deedna waa alfurqaan aad iyo aad bay ugu mahadsantahay anigoo magacayga la yidhaahdo mascab waxaan joogaa gobolka shabeellada dhexe ini waxaan dhihi lahaa alfurqaan si fiican ay u wado barnaamijkan ay si fiican u dardargeliso saasaan dhihi lahaa alfurqaan barnaamijka fariimaha idaacadda islaamiga alfurqaan goorma ayaad ku biirtay muddo intee la-eg ayaad ka mid tahay macaamiisha ee barnaamijkan u furan yahay maxaase ka faa'iiday aniga horta aan khaasatan marka ani shakhsiyiin iskala hadlo maalin maalmaha ka mid ee anigoo iska socdo oo idaacad dhegaysanayo aa maalinkii aa, yar saaxiibkii wuxuu ugu yiray ii sheeg war idaacadda niyo waxaa ka fiican ii sheeg inaad ka faa'iidaysato barnaamijkan markuu ugu dhahayna sidii aniga markaas aan kaga qayb qaatay markaan kaga qayb qaatayna maalin anoo iska socdo anoo anteena la-aan socdo ayaa waxaa ii soo dhacday een, anigoo yaaban aa, waxaa ii soo dhacday dagaalkii beledoogle bishaaradii ii soo dhacday waa fiirshay aad baan u farxay markaas marka markaasaan barnaamijkan inaan lasii dandargeliyo taasaan aniga aan qabaa magacayga xasan nuur sabtow nabadooni ka waran sideed u aragtaa barnaamijka sms-ka idaacadda islaamiga alfurqaan Een, si weyn waxaan u arkaa in horumar ballaaran oo ay ku tallaabsatay hadda waxaa la galay een, warbixin degdeg ah in laga helo caalamka sida websaydyada iyo marka waxaa ka mid ah in muddo hal daqiiqo gudahood waxyaabaha ka dhacay caalamka oo dhan inaad la soconaysid waan gartay adigu makuu furan yahay barnaamijkan sms-ka ah haa haa muddo badan ay fureen ana dadka bilaabayaan ku jiraa oo aad iyo aad ugu faa'iidaystay dhinaca cilmiga dhinaca eh, aqoonta waxaan usoo jeedin lahaa idaacadda alfurqaan inay horumariso barnaamijkan oo wararka degdega ah oo ay dadka si fiican ay u fahansiiso warar dadka waxaan u sheegi lahaa inay iyaga laf ahaantooda ay ka faa'iidaystaan wararka ka baxaya idaacadaha mid kale oo kasii oo kasii degdeg badan maanta haddii hadda war uu dhaco waxaa laga yaabaa inaad sugtid sideed saac adoo sugan oo hal daqiiq gudahood aad wax wararkii dhan aad ku helaysaa marka dadweynaha waxaan ku dardaarmaya inay iyagu ay ka faa'iidaystaan jaaniskan bismillaahi araxmaan araxiim anigoo ah magacayga yaasar dheere oo ku nool degmada jilib waxaan leeyahay warbaahinta islaamiga alfurqaan walaalaha ku shaqeeyey aad iyo aad baad micnaha arrin wanaagsan u haysaan barnaamijkan oo aad soo dirtaan fariimaha oo micnaha aad la wadaajisaan dadka idin dhegaysanaya wallaahi aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa waa barnaamij aad u muhiimsan isla markiiba micnaha uu dagaal dhaco ama qaraxyo ay mujaahidiinta ay geystaan isla markiiba noo soo dartaan aad iyo aad baad u muhiimsan tihiin walaalayaal si laba jibaara waan idin salaamayaa waxaana micnahan idin leeyahay barnaamijka idinka wadaan aad buu u muhiimsan yahay insha allahu sii dardargeliye saas ayaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu fariimaha idaacadda haddii aan ka hadalno aad baan mataqaanaa maarata aan ugu faraxnaa markii noo soo dhacaan sababtoo ah waxaan arkaynaa markiiba dad waxaan nahay waaqia la socdo oo maanta meesha wax ka dhaceen iyo me- siday wax jirjiraanun ayaan ka helnaa waxa aan ku xisabtamna sidaba waxaas aan arkaynana waxaa waaye waa boqolkiiba sagaashan sagaal waa boqolkiiba boqol waa run waaye wax lasoo taftiray ama waxay sheegaan wax daacada oo qofku meesha joogay maarata ay la kulmeen oo kale war waagi hore furiin hadda jirin waxaa waxaa sugaysaa idaacadda sugaysaa marka waxaa laga yaabaa idaacad inay kugu toosto meel aan idaacad lahayn laakiin fariimaha adoo baadiyi joogo meel anteen hadda joogtid jaa waxaad tahay nin la socdo mataqana idaacaddii adoo dhegeysan oo kale marka fariimaha la-aantood waxaa waaye waa waxba nin mar dhigoolo caalamka aan la soconno waay waxyaabaha aan ka faa'idna waxaa ka mid a mataqana wax la soo koobi karo maaha haddii macnaha dagaal ay ka dhacaan dhoble oo kale haddii ay ka dhacaan washington oo kale wax lagu dilo oo kale haddii qaraxa amerika ka dhacdo meel ka dhaca haddii soomaaliya gudaheeda meel wax ka jiraan oo dagaal ka dhacaan isla daqiiqadaasba adoona joogin meel anteena leh ama meel aan idaacadda laga maqlayn aa waxaa helaysaa fariin kuwa soo dhacayso kii marka magaalada joogay iyo adiga isku daasi marka waa horumar la gaaray oo aan leenahay mataqaana marka jazaakum allahu khayran alfurqaan waxaan leenahay dadaalka aa wadid sii laba jibaar jazaakum allahu khayran bismillaah waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasii joogaan magacayga waxaa waaye faysal maxamuud xasan waxaana dadweynaha ku nool degmada jilib waxaan ka warbixinayaa barnaamijka smska ee alfurqaan fariimaha waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa barnaamijkaas ee alfurqaan ay noo keentay waa barnaamij aad u wanaagsan markaan aan farxaddii ka hadla aad iyo aad aan u faraxsanahay maxaa yeelay waxaa ka mid a dad ku xirnaan ka mid ahay maxaa yeelay adoo meel kasta joogo ama goobtaada ganacsiga ama goobtaada shaqada ama xaafadada isku jooda caddheraadiga haysanin ayaa barnaamijka ayaa la soconaysaa dhacdo kastoo dhacda marka waxaa leeyahy maamuleyaasha daacadda barnaamijkaas aad iyo aad ugu mahadsantihiin waan idin salaamaya waxaa waaye fikir fiican waa soo gudbiseen barnaamijkaasna aad iyo aad ha loogu dadaalo awlan dhaqi magaciiga waa cabdullaahi cabdi nuur isxaaq oo ana gobolkaa joogan oo gobolka jubaladhe gaar ahaan degmada sanle jazaakum allahu khayr kolley fariintan aad bay muhiim loogu tahay annaga xaggaanada intaan hadda aan ka aragno fariintaasi yacni waa weli in laga badbadiyo oo macnaha waxyaalo badan kale oo dheeraada la raadiyo oo idaacadda weli ay howlgalo fara badan ay samayso aan yaan ku baraarujin lahayn waxyaalaha ay noo soo dirayso waxaan aad ugu diirsanay oo xagga idaacaddii beelti bandeed oo saddex idaacadood oo kale aan ugu kaaftoonay ay noqotay biidni albaari walow wixii ayada ay sheegto muhiimadda ay leedahay oo aan u qabno insha allahu tacaala ama aan u furanay ay tahay yani in ay beensaas aan kaga qabsoono ay iska aheed marka ka waran sideed caalamka ula socotaan maadaama fariimahan ay idiin soo dhacaan caalamka si aan caadi ahayn baan ola soconnaa caalamka kama indhexelnin wixii waaqac maanta jiro aan dhihi karna caalamka maanta waad ka indhexelantihiin aan iseenahay ma ahan aad baan ola soconnaa daqiiqadaynu ugu imaadaan wixii afghaanka afghanistan ka dhaco wixii ka dhaco darti bush house ka dhaca dagaal ku imaanayo alxamdulilah aad baan ugu fiicanahay walow anagoo soomaali joogno oo lahjadaha kale meelaha kale loogu hadlaya xitaa ana garanayna iyadoo lanoo soo fasiray noo imaanayso bismillaah magacayga waa macalin shacbaan waxaan joogaa degmada buga qablo idaacadda islaamiga ee alfurqaan fariimaha ay noo soo dirto waan ku faraxsannahay waxaan ka codsanaynaa inay sii ballaariyaan muxuu ahay idaacadda rarka ay soo gelayso ka hore waxaan helnaa akhbaar kaste oo micnaha idaacadda ay noo soo diyaarisay saacad saacad marka waxaan aad ugu faraxsannahay fariimahaas ay noo soo dirayso magacii waxaa waaye macalin maahir waaye waxaan joogaa gobolka hiirabaan gaar ahaan degmada buqa qable idaacadda alfurqaan wallaahi aad bay u mahadsan yihiin waxay nala soo socodsiiyaan ooy fariimaha nogula soo socodsiiyaan waa akhbaaraadka ka dhaca dalka soomaaliya iyo jabka cadowga gaaro iyo nasriga iyo mujaahidiinta ay gaaraan inta ay ummadda ogaanin ayay annaga si khaas ahaan ay noo soo ogeysiiyaan waxaana jeclaan lahayn idaacadda alfurqaan in ummadda isii gaarsiiso fariimaha ay kordhiso ayaan jeclaan lahayn waana aad ugu mahadsan yihiin arrinkaas asalaamu calaykum raxmatullah bismillaah magacaygu waa sharma arke waxaan ku noolahay degmada bu'a qable waxaan ku faraxsannahay idaacadda islaamiga alfurqaan fariimaha ay noo soo dirto waxaa waaye idaacadda waxay noo jirtaa fariimo fara badan yoom alyoom ah waxaan helnaa fariimaha maalin kasto inta idaacadaha kale ayna midiga soo gelin ilaahay subxaana wa tacaala ku mahadsan waxaa waaye aad baan ugu faraxsannahay kolley walaalihii noo soo diyaariyey oo arrintaas ka shaqeeyna ajir badan ilahi subxana taala ka siiyo waxaana uu sheegaynaa inay ballaariyaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waaleykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuhu walaalkay waxa weeyaan waxaan joogaa deegaanka tuuladow gaar ahaan farsooley aad iyo aad idaacadda maxay ahayd aad baan ugu bognay macnaha si fiican baan ugu soconaa dee wax kalena maba dhegeysanaba iyada keliya ma ku taxanahayba maaragtay caalamka iyo meelaha waxa ka dhaco oo dhan iyada baa maxay ahayd aada ugu dhegeysanaa marka aad bay muhiimad nooga leedahay aad bay muhiimad u leedahay waxaad joogtaa farsooley oo hoos tagta degmada torotoro gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose saas wey ha si fiican ka waran marka ma la socotaa caalamka maadaama fariimo ay kuu furan yihiin mise waad ka dhega xiran tahay maya walaal waan la soconaa waxa alla wixii kule idaacadda ka baxa aad baan ugu xirannahay waan helnaa oo si toosaa u helnaa maasha allah markii aan magacayda ku bilaabo magacayda waa macalin cabdullaahi axmed nuur oo ku magac dheer macalin dhagaxow gobolka aan joogo shabeellaha dhexa gaar ahaan degmada gamboolo fariimahan ee idaacadda alfurqaan qaabkay waxay idinku soo gaarsiisaa maxaysise oo ahmiyadda oo idin leedahay alfurqaan waxay wax nagu soo geysaa sidaan rabno war kasta oo soo dhaca weerarka soo dhaca marka socda wala jibiyo dalka iyo dibaddaba si toos ayuu noogu imaadaa markaan kula hadlaayo xali iyo shali ma marka waa iga daltanaay haddaan sheegay waxaa ii soo dhacay meel xali la weeraray marka si guud macnaha akhbaarta caalamka marka caalamka ada hadda waa la socotaa maadaama fariimaha idaacadda islaamiga alfurqaan ay ku furan yihiin soo ma saas waayo haddaba maxaan dhegeysanay saldhigii ugu weyn in xali la weeraray oo maxaan ku sheegaa ee afghanistan ku yaala maraykanka ha marka saldhiga afghanistan ku yaala ee maraykanka oo xalay la weeraray ma idaacada ka maqashay mise fariimaha ku ah maya maya fariin qoraal fariin qoraal ay soo dhacday hadda isoo dhacday halka meesha aan fadhiya igu soo dhacday dhammaan marka fariimahaad kala socotaa fariimahan kala socdaa anigoo daalin walilahi alxamdu walman ilaahay baa mahad iska leh ilaahay idaacadeena hanoo barakeeyo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا المجا أيجو وأحمد عبد الله عبد الرحمن وقالها اللي تولد بسلعده هوستك تم الحافظة بورا كبه فريمها رنتي أبي نوس أداران وأنا قفر أحسنه رنتي فريمه تسلع من نوقن هيان أنه هذا سيجارا إذا عاد معي سنو عن دقي سنو لاتين كليوهن كنا ويلنا وان مارك مركز طبعا على ذا عالم تأيي كوب جذها soomaaliya wilaayaatka gaar ahaan kala soconaa dhanka warbaahintan alfurqaan gaar ahaan fariimaheeda marka alxamdulilah runtii fariimaha aad bay aad baan ula dhacsannahay maasha allah aad baan ugu faraxsannahay ma insan
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuwaxa wareysiyadoo caawa aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan barnaamijkan mid lamida intaan dib ugu kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي